asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu galab wanaagsan dhegeystayaal ramadaan mubaarak kusoo dhowaada barnaamijyadeennii taxanaha ahaa qeybtii labitabnaad oo aan maanta kaga hadlayno doorka warbaahinta ay ku leedahay wacyigelinta siyaasadda adeegdadejinta iyadoo aan maanta si weyn uga wada hadli doono ama aan uga hadli doono aan idhaahdee doorka warbaahintu ay ku leedahay wacyigelinta siyaasadda adeegdadejinta tusaalooyin iyo sidoo kale xogo badan oo ku saabsan mowduucaasi ayaan galabta si weyn uga hadli doonaa warbaahintu waa tiir muhiim u ah horumarinta dimuquraadiyadda iyo sidoo kale kobcinta ka qaybgalka bulshada ee arrimaha dowladnimada marka laga hadlayo wacyigelinta siyaasadda adeegdaadejinta warbaahintu waxa ay noqotaa aalad isku xirta dowladda iyo shacabka iyada oo fududaysa fahamka isla xisaabtanka iyo ka qaybgalka dadweynaha siyaasadda adeegdaadejintu waa hanaanka ama waa hanaan awoodaha iyo sidoo kale adeegyada dowladeed looga wareejiyo heer dhexe loona wareejiyo heer gobol iyo degmo tani waxay ujeeddadeedu tahay in adeegyada sida waxbarashada caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha lagu gaarsiiyo bulshada si dhow oo waxtar leh dalal badan oo ay ka mid tahay soomaaliya adeegdaadejintu waxay door muhiima ka ciyaartaa dib u dhiska dowladnimada iyo xoojinta maamul wanaagga warbaahintu waxa ay wacyigelin ka samaysaa ujeeddooyinka iyo faa'iidooyinka adeegdaadejinta iyadoo bulshada ku baraarujisa xuquuqda iyo waajibaadkooda sidoo kale waxa ay iftiimisaa caqabadaha jira iyo sida loo wajahayo taas oo sare u qaadaysa isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo doodwadaaga warbixinno iyo waraysiyo warbaahintu waxa ay kobcisaa fahamka dadweynaha ee ku aadan sida ay uga faa'iidaysan karaan siyaasadda adeegdaadejinta intaa waxaa dheer warbaahintu waxa ay dhiirigelisaa ka qaybgalka bulshada gaar ahaan marka la hirgelinayo siyaasado cusub oo saameyn ku leh noloshooda maalinlaha ah marka xog cusub ama xog sax ah oo dheelitiran la helo bulshadu waxa ay awood u yeelanaysaa in ay si firfircoon markaasi uga qayb qaadato go-aan qaadashada heer degmo iyo heer gobol sidaa darteed warbaahintu ma aha oo keliya ilo xogeyd balse waa aalad istaraatiiji ah oo taageerta hirgelinta guulaystayaasha ee siyaasadda adeegdaadejinta islamarkaana waxay u xoojisaa xiriirka u dhexeeya dowladda iyo shacabka
malaa iigi qaatee lamaan roge meel la geeyey miirkiyo xumihi lagama yidhayo adan muxiibadaadii mirkaacaya mirkacaya nabiyalow macaanow rasuulku macbuudirto magacsamo
waayahay isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa marti noogu ah cabdulaahi xuseen oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland iyo sidoo kale brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed barnaamijka ayay marti inoogu yihiin marka hore martida ayaan soo dhoweynayaa haddii aan ku hormaro cabdulaahi xuseen oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland cabdulaahi soo dhowow galab wanaagsan marka hore bal waxaad nooga warbixisaa si guud doorka warbaahintu ay ku leedahay inay kala shaqayso wasaaradda gaarsiinta wacyigelinta iyo sidoo kale in ay bulshada si hufan u gaarto siyaasadda adeegdaadejinta
bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wabacd marka hore waan salaamayaa brofesor cabdirasaaq iyo bahda radio kismaayo iyo dhammaan dhegeystayaasha dhammaanteen aad iyo aad bayan salan galab wanaagsan ramadaan kariim intaa kadib haddaan u geegelo su-aashaada run ahaantii warbaahintu waxay door muhiima ku leedahay barnaamijka wacyigelinta iyo maamul daadijinta waayo bulshadu waa waxay isugu jirtaa heerar kala duwan waxaa jira dad badan oo aan waxba qori karin waxna akhrin karin waxaa jira dad waaweyn oo magaranaysa aan haysanin een, dad aan wax wax akrin karin waxna qori karin baa jira dad waxaa jira aan haysanin bahaladan een, teleefanadan waaweyn een, wax wax ka akhriyaan dadkaasoo dhan waxaa keli ah ee ka dhexeeya ee bulshada cid walba gaari karta ka tuulada jooga ka miyiga jooga ka xoolaha la jooga qof kasta uu dhegaysan karo waa idaacadda oo qof kasta ku gaari kara meesha uu joogo marka idaacaddu waxay door muhiima ku leedahay barnaamijkan maamul daadejinta oo ay ka qayb qaadan kartaa qof kastana uu ku gaari karaa meesha uu joogo ku dhegeysan karo dadku saan horuu sheega isku level ma aha qof kasta meel bay u joogtaa dad waaweyn baa jira marka qof kaste waxa uu dhegeysan karo oo kusoo gaari karta fariinta wasaaradda iyo si guudba barnaamijkan maamul daadejinta ee muhiimadda uu leeyahay waxaa gaarsiin kara oo si fudud u gaarsiin kara waa warbaahinta oo maantana ah een, waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulshada ku wada xiriirto saas daraaddeed waxaan leeyahay ee, annaga ka wasaarad ahaan een, waxyaabaha aan adeegsano oo u adeegsano adeegyada aan aan bulshada gaarsiino iyo wacyigelintaanada waxa ugu muhiimsan waa waa idaacadaha gaar ahaan radio kismaayo oo tusaale kugu fila barnaamijka hadda aan wadno een, oo qayb ka mid aha oo ah radio in dadka lagala hadlo marka radio wuxuu door muhiima ku leeyahay wacyigelinta bulshada iyadoo qof kasta uu ku gaari karo gurigiisa een, loo qaban karo sidoo kale dood wadaag oo lagu martiqaadi karo dad ya- dad aan aqoon iyo khibrad u leh een, barnaamijka maamul daadejinta iyo si guud wacyigelinta bulshada halkaa dad kala hadli kara culummada een, een, aqoon-yahanada dhallinyarada dhammaantood dadkay kala hadli karaan sidoo kale lagu qaban karo dood wadaag ka dhexaysa bulshada oo laga hadli karo mawduucyada iska soo horjeeda oo si loo faahfaahiyo muhiimadda ay leedahay in maamulka la daadejiyo marka waxaan isleeyahay waxay door muhiima ka qaadan kartaa een, een, warbaahintu wacyigelinta bulshada oo loo dhisi karo dadka wacyigooda aada u maasteen
waayahay cabdullaahi aad ayay umahadsan tahay haatanna waxaan siinayaa brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed brofesore sidee ayay warbaahintu uga qayb qaadataa wacyigelinta siyaasadda adeeg daadejinta
warbaahintu waa eh, arrin muhiima weeye dadka loo dadejinayo maamulka dadka maamulka loo dadejinayo eh, hadda wacyiga ay soomaaliya ku sugan tahay waxaaba badanba inta aan wax qorin waxaan akrin waayahay
warbaahintu marka waxay noqotay aalad loo adeegsado in guri kasta ama miyiha ku yaallo ama magaalaha ku yaallo oo oo- oo jubbaland ka mid a waa tahay inay albaabka ku garaacdo oo ay ka dhaadhiciso muhiimadda ay leedahay maamul daadejintu Een, cabdirasaaq waxaa xusid mudan hadda bishii aynu soo wadnay barnaamijkan aan daadahinayna wacyigelinta maamul daadejinta waayahay ee magaalooyinka iyo tuulooyinka laynaga soo wacayay baad ka garanaysaa heerka ay warfaafintu u dhex qaaday bulshada waayahay
marka eh, aaladdan waa aalad muhiima waa meesha keli ah ee si siman oo welina raqiisahoo la awood karo qiimo ahaan maadaama reediyaashu xataa mobeelada ay ku jiraanba beryahan dambe waa tahay Eh, haddii maadaama ay jiraan dee kii yaraaye isha higa gelinaya la dhihi jiray iyo si siman loo wada gadan karo ruux kasta uu iyo yacni eh, bulshadii oo oral society yacni bulsho maxaa la yiri iyo maxaa soo yeeray waa tahay ku salaysanba aan nahayba Mm.
waad garanaysaa dee haddaad soo gaadhay sagaashamasheedii ilaa labada kun iyo galabtii b b c da sida loo dhegeysto ee la isugu yimaado marka warku heer muhiimadaale buu lahaa muhiimaddii oo kaluu marka u leehay nidaamkan wacyigelinta ama maamul daadejinta waayahay in siyaasadda la daadejinayo in awoodda fulinta la daadejinayo in eh, awoodda maaliya la dadejinayo saddexdaasoo la dadejiyena ay aakhir sababayaan adeeg hufan in la bixiyo dadka waxaynu ku gaarsiinaa warbaahinta oo cashar maynaan u dhigin maynaan isugu yeerin makarfokanaan ka hadalnay waa kun ilaa ceelwaaq naga soo wacaya waa tahay
ee su-aalaha inaga weydiinayaba marka muhiimad waa ladha- lafdhabartiiba dee waxaad rabta inaad gaddo waa inaad dadka si siman oo baahsan oo raqiisoo la awoodi karo aad ugula xidhiidho waana redia
waa tahay een, waxaan siinayaa eh, cabdullaahi een, cabdullaahi een, muxuu yahay siyaasadda wasaaradda arrimaha gudaha ee, ay markay noqoto baahinta ee, siyaasadda adeeg daadijinta
een siyaasadda adeeg daadejinta oo ay wasaaraddu ka leedahay barnaamijkan waxaa weeyaan een horta si guud suu profesorka sheegayba een inta badan horta waa ugu mahadcelin lahaa si guud bishaan dhan een sida fiican ee barnaamijkan usoo socday radio kismaayo iyo een eh, professor abdirasaaq anugu ujeedadaan leenahay waxay tahay mar koowaad een in horta maamulkii la daadejiyo oo cidda een adeega bixisa oo wasaaradda wasaaradaha adeega bixi ugu horeeyaan inay maamulka daadejiyaan oo dadkii adeega loo dhoweeyo wasaahad la dhiso golihii deegaanka gole deegaan oo tayo la dhiso golihii deegaanka oo la dhiso kadib golihii deegaanka tababaro la siiyo ay ku qaban karaan adeega loo daadejiyey ay noqon karaan dad wax qaban kara oo wixii loo soo daadejiyey ka bixi kara Mm.
aqoon ahaan dhaqaale ahaan iyo cilmi ahaan inaan dhisno oo la helo golo deegaan oo marka hore dhisan laguna qalabeeyey aqoon iyo cilmi iyo magarsa hufnaan iyo isla xisaabtan si dadkii u gaadho adeegii iyo bulshadii Een, cid walbana doorkii ay lahayd ay qaadato Een, dadka aan ku tuumayn aqoontu sidoo kale ay nagala qayb qaataan barnaamijka Een, war- warbaahintu ay nagala qayb qaadato Do- waxay leedahay siyaasaddan ka mid- siyaasaddan ay ka mid tahay in warbaahintu ay qayb ka noqoto barnaamijkan maamul daadijinta maadaama ay yihiin waxa keli ah ee maanta bulshada saameynta ku leh qof walbana uu si fudud ku heli karo dadkuna ay xiiseeyaan oo qofka uu ka doorbidayo inuu maanta intuu bug soo qaado wax akhriyo ama siyaasaddu iyadoo daawacan bay taala laakiin dadka waa loo qeybiyey laakiin dadku inta badan waxay jecel yihiin waxaynu dhegeysta uga fudud qofka soomaaliga inuu wax akhriyo marka maadaama ay warbaahintu ay tahay muhiim siyaasadana waxaa ka mid ah in warbaahinta aanu siino doorkeedii dadka aanu kala hadalno dadka u ballamino aqoonta leh ee khibradda u leh barnaamijkan isaga ah Ee, cid walbana ay doorkeeda qaadato dadku ay doorkooda qaataan wasaaradda doorkeeda qaadato warbaahinta sidoo kale Een, anigu ujeedaan lena wasaaraddu ay ka leedahay barnaamijkan waa sidaas Een, haddana wax badan oo ka mid ah baa ka hirgalay oo in do- golidaanka qayb ka mid ah la dhiso dadkii maamulka la daadejiyo wasaaradaha qaarkood wax daadejiyaan tusaale ah Een, dadkuna ay wacyigooda kor u soo kaco oo ay qof walba u ogaado een, waajibka saaran doorka uu leeyahay xaqa lagu leeyahay iyo xaqa uu leeyahay marka anigu ujeedkana wuxuu yahay waa intaas Een, hadafka aan leenahay iyo waxyaabaha aan leenahay waxaan usii marina bulshadan wax kamida warbaahinta annaga oo u ballaminayna bulshada dadka aqoonta leh si ay dadka wacyigooda kor u qaadaan sidoo kalena tababaro iyo kulamo bulshada aan isugu yeedhayno oo si toos aan kala hadlayno bulshada qeybaheeda kala duwan dhallinyarada haweenka iyo odayaasha si guud qof walbana een loo sheegahayo muhiimadda barnaamijkan uu leeyahay iyo muhiimadda ay leedahay in maamulka la daadejiyo iyo waxa ay ka faa'iidi karaan Een, marka anigu ujeedkaan leenahay waa waa Mm.
inahaas waaya waa tahay professor cabdisaaq een, maxaa ee, ka dhalan kara haddii warbaahintu ay ka gaabiso doorkeeda wacyigelinta
waxaa dhacaya dee kala maqnaansho bulshadii iyo dowladdii baa kala go'aya waaya
Eh, bulshadii iyo horumarkii baa kala go'aya Mm.
bulshadii iyo siyaasaddii maamul daadejinta waa tahay yaa yaa kala go'aya Mhm.
marka warbaahinta haddii la waayo de waxaa la waayey tiir muhiim ah Mhm.
oo oo bulshada eh, lagu baraarujiyo waa tahay cabdirasaaq waxaa xusid mudan eh, berigii dowladdii hore xaafad kasta oo kismaayo ku taalla Mhm.
waxay lahaan jirtay xarun la yidhaahdo orientation oo dadku isugu yimaadaan oo lagu kala akhbaar qaato Mhm.
yani muhiimadda warka uu leeyahay ya warramaya marka b- dowladdii Mm.
sidoo kale marka hadda eh, warbaahintu waa tahay tii bay fududaysay haddii marka warbaahintu ay go'do oo dadka qaab lagula xidhiidho si toosa la waayo Mhm.
kala go' baad sheegtay mogta maxaa keeni kartaa waaya de dowladdii waxaa kala go'aysa markaa iyo shacabki waa kala go'aya Mhm.
Eh, isla xisaabtan baan jiri doonin Eh, kormeer iyo qiimeyn baan jiri doonin siyaasaddii maamulka iyo daadejinteeda baan jiri doonin yacni caqabado fara badan bay leedahay haddii ay akhbaartu ka- kala go'do Mhm.
bulshada oo kale sidee lagu ogaanayaa in adeegii la gaarsiiyey siyaasaddii maamul daadejintaas awooddii awood daadejintii eh, maaliyaddii صحيح in la daadajiyo degmadii gaadhay sidee baan bulshada naftirkooda lagu baraarujin karaa inay soo baxaan oo ay qayb ka noqdaan yagleelidda dhismaha goleesha deegaanka sidee baa eh, guddiga doorashooyinku ay ku wacyigelin karaan dadka inay soo baxaan Mm.
maaragtay doorashada ka qayb qataan sidee baa qaybihii ama waaxyihii ay ka koobnayd degmadu Mm.
ay u fulinayaan adeegii asaasiga ah haddiiba una jirinba warbaahin marka waa tir aad iyo aad muhiim u ah kalo go-iisuna macnaheedu waxaa weye dee dowladda oo dhaawacanta weye ya Mhm. waa tahay eh, cabdulaahi ayaan siinaya cabdulaahiw eh, maxay tahay muhiimadda ay warbaahintu u leedahay hirgelinta eh, adeeg daadejinta muhiimadda maxay tahay ay u leedahay wasaaradda iyo sidoo kale warbaahintaba hirgelinta adeeg daadejinta
wallaahi een, eh, suu barsag sheegayba warbaahintu waa tiir muhiim ah oo u ah si guud nolosha biniaadanka iyo magaranaysa siyaasadda barnaamijka hadda annaga aan wadnaba si guud nolosha biniaadanka warbaahintu waxay u tahay muhiim waa meesha bulshada een, ee dowladdu iyo dadku ay kala hadli karaan bulshada dadkuna ay ku ogaan karaan waxa dhacaya iyo waxa jira ee xaqiiqda ah marka bulshadu haddii ay een, warbaahinta loo isticmaalo dhinaca fiican oo bulshada laga jiheeyo waxaa isleeyahay waa muhiim oo tiir muhiim ha weeye u ah nolosha bini aadamka dhan warbaahinta Een, annaga siyaasadan hadda la wado oo do- maamul daadijintu waxay warbaahinta u tahay tiir aada u muhiim ah waayo waa waa tuulka keliya aan u adeegsan karno in qof walba uu ku gaaro fariinta aan wadno barnaamijkan inuu muhiim yahay waxa uu yahay waxa ka dhalan kara tiirka loo adeegsan karo qof kasta gurigiisa uu gaari karo waa warbaahinta dadka haddii matal in loo yeedho oo tababaro loo qabto wacyigelin loo qabto dadka barsinka la gaari karo wuu yaryahay laakiin markii la dhaho waxaa loo adeegsanaya warbaahin waxaa la gaarayaa dad la- aan la gaari karin markii toos loola hadlayo marka warbaahintu waa tiir muhiima u ah barnaamijkan isaga ah qof walbana uu ku ogaanayo barnaamijkan maamul daadijinta wuxuu yahay een, dowladnimadu waxay tahay adeegga la daadijinay wuxuu yahay muhiimadda ay leedahay in adeegga la daadijiyo qofka asagoo gurigiisa jooga wuu ku ogaanayaa qof kastana halkaasuu wacyigelin buuxda ku helayaa oo uu diyaar ugu noqonayaa inuu noqdo qof muwaadin ah oo ka qayb qaata dowladnimada dhismaha dowladnimada noqdo qof muwaadin ah oo waxna dooran karo lana dooran karo inuu noqdo dadka waayeelka ah dhallinyarada ciyaalka dhammaantood inaan ujeeddada aan leenahay waxaa tahay inay noqdaan inuu gaaro farrintaanada marka farrinta cidda wada gaarsiin karta oo qof walba goobta jooga ku gaarsiin karta waa warbaahinta marka waxaan isleeyahay door muhiim ah oo aan la cabiri karin bay warbaahintu ku leedahay barnaamijkan siyaasaddan maamul daadijinta iyo si guudba bulshada marka waxaan een, ku talinayaa bulshadu inay u adeegsadaan warbaahinta dhinaca wanaagsan qof walbana uu isku dayo inuu la socdo barnaamijyada noocan wax ku oolka ah een, warbaahinta iyo cadow waxay leeyihiin barnaamijyo een, kala duwan oo xiliyo kala duwan soo baxa marka dadku inay barnaamijyada noocan oo kale ah uu qofku la socdo uu dhegeysto waqti siiyo halka saac waan kula daarina bulshada reer jubbaland uu qofku ku ogaado maamul daadinta wasaaraddu ay waddo waxay tahay iyo maadaama waxa wax loo daadejinaya waxa wax loo sameyn asaga uu yahay bal inuu ogaado waxaan iyada ah Een, sidoo kale la xisaabtanka in wixii la daadejiyey iyo dowladdiisa u shaqaynayso meesha lagala xisaabtami karo bulshada oo ay dadku la xisaabtami karaan waa idaacadaha iyo magaranaysa warbaahinta oo qofkii isla xisaabtan lagula helaayo qofkii wax uu qabtay uu kusoo bandhigahayo wixii uuna qabanin iyo wixii uu halleeyeyna laga ogaan karo waa sidoo kale waa warbaahinta oo qof walba oo muwaadin ahana uu kala xisaabtami karo marka warbaahinta annaga ka wasaarad ahaan waxay noo leedahay door muhiim ah dhammaan howlaha wasaaraddu ay waddo iyo si gaara barnaamijkan say maamul daadijintaba umadsanta
nuuronow muxammedow adal muxiibadaadii mirkacaya mirkacaya nebiyalow macaanow rasuulku macbudirto magacsamo macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo markii uu yaraa miikii tegey maqan raacaye malaa iigi qaatee laman roge meel la geeyeye markii uu yaraa miikii tegey maqan raacaye malaa iigi qaatee laman roge meel la geeyeye mirkiyo xumihi laga maydhayo mirkiyo xumihi laga maydhayo mirkiyo xumihi laga maydhayo mirkiyo xumihi laga maydhayo aadan muxiibadaadii mirkacaya mirkacaya nabiyalow macaalow rasuulku macbuudirto magacsamo macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo markadii jahliga nebigii dadkiisa ka maanacee mawluhu baryiya rabbi miciisadee mugdi ka saaray markadii jahliga nebigii dadkiisa ka maanacee mawluhu beriyo rabbi miciisade mugdi ka saari sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo sharci muuqda iyo xeer muujiyo aadan muxiibadaadii mirkacaya milkacaya nabiyalow macaalow rasuulku macbuudirto magacsamo macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo maqaamkaaga weyn inta soo martiyo addoonkii muhdee muraaqoodaye balkadaa fogiyo badda soo mareen mar qudhaa tayimi alla ma hoojiye mar qudhaa tayimi alla ma hoojiye mar qudhaa tayimi alla ma hoojiye mar qudhaa tayimi alla ma hoojiye aadan muxiibadaadii mirkacaya mirkacaya nebiyalow macaanow rasuulku macbuudirto magacsamo
waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijkeenan gaarka ah kana mid ah barnaamijyadeenii taxanaha ee adeeg daadijinta iyo sidoo kale maamul wanaagga oo ad ka dhegeysataan radio kismaayo codka dowladda jubbaland iyadoo aan maanta ka hadlayno doorka warbaahintu ay ku leedahay wacyigelinta siyaasadda adeeg daadijinta barnaamijka waxaa marti noogu ah cabdulaahi xuseen oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland iyo profeor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka adeeg daadijinta iyo sidoo kale maamul wanaaga barnaamijka ayay marti inoogu yihiin dhegeystayaasha ayaan doorkooda soo gaarnay oo aan siinaynaa fursadahooda si ay barnaamijka qayb uga noqdaan aragtiyahooda iyo fikradahoodana ay uga dhiibtaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa dhegeystayaasha usoo beegsan karaan si ay barnaamijka qayb nagala noqdaan haddii ay qabaan su-aal iyo haddii aragti ay qabaan oy doonayaan inay soo weydiiyaan barnaamijka iyo martida oo rofesorka iyo sidoo kale cabdulaahi oo ka socda wasaaradda ay si toosa markaasi barnaamijka nooga qayb qaadanayaan islamarkaana su-aalaha dhegeystayaasha ay ka jawaabayaan aragtidaada sidoo kale waad ka dhiiban kartaa marka ay noqoto siyaasadda maamul daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ay dahfurtay islamarkaana ay hadda ka shaqaynayso laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto oo ra'yigaaga iyo fikirkaaga aada uga dhibato waan isku dhexwadaynaa dhegeystayaasha iyo martida si uu dabcan barnaamijkeena noogu dheeli tirnaado waxaan soo dhaweynayaa rofesorka rofesore sidee loo hubin karaa in warbaahintu ay bixiso xog saxa oo tiran marka laga hadlayo siyaasadda adeeg daadejinta
bismillahi raxmaan raxiim warbaahintu akhbaaraadka ama macluumaadka ay baahinayso waa macluumaad tafatiran oo sax ah waayo waxay ka soo minguuriyaan ama ka soo qaataanba wasaaradda arrimaha gudaha oo u qaabilsan dowladda jubbaland inay maamulka dadejiso marka fariinta loo gudbinaya bulshada marka horeba waa fariin ay soo diyaarisay laanta dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha sida hadda aynu u fadhino barnamijka anu fadhino waxaa daadahinaysa wasaaradda arrimaha gudaha laanta dowladaha hoose marka halkaasaa lagu soo tafatiraa la hubiyaa nuxurka iyo dhambaalka wax ay xambaarsan tahay fariintani ma gudbinaysaa tubtii siyaasadda maamul dadejinta tubtii fulinta adeegyada tubtii ma- maaliyadda adeegii waxbarashada caafimaadka biyaha iyo howlaha guud markay wasaaraddu sidaa usoo tafatirto bay warbaahinta la wadaagtaa si warbaahintuna ay markaa dadkii ugu ugu ugu baahiso marka macluumaadka ay warbaahintu gudbiyaan ee ku saabsan maamul dadejinta waa kuwo saxa lana soo tafatiray
waa tahay dhegeysta ayaa ku jira qadka aan siiyo halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waan ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
و- وطاهر نور جوال أحمد waa gartay daahiru waa kusoo dhaweynaya afmadow ayaad naga soo beegsanaysaa Een, haddii aad barnaamijka la socotay aragtidaada ama su-aal haddii aad qabto ood weydiin lahayd eh, martida iyo barnaamijkaba
reer aada u mahadsantihiin maadaama aan kala soo qabsada waxaan jeclaan lahaa in qodobka ay dabageysaan si aan sideeda ugu fiiriyo waa tahay inkastoo marka ugu horeyso aan idinkaga mahadcelinayo barnaamijkan arrimaha maamul daadijinta oo iyo shaqada wanaagsan ee wasaaradda ay weheyso bulshada marka mawduuca galabta waa jeclaan lahaa inay sheegid kadibna Wa- si aan sideeda wa- ugu fiiriyo waa gartay eh, galabta waxaan ka hadlaynaa doorka warbaahintu ay ku leedahay wacyigelinta siyaasadda adeeg daadejinta
warbaahintu leeho waa door fiican su-aashaas jawaabteedu macnaha laga rabaa mise ee martida mawduucaasaan ka hadlaynaa marka haddii aad aragti ka qabto iyo haddii su-aal aad ka dhex weydiin lahayd oo ku saabsan ha ha leo aragtideedu waxay tahay eh, warbaahintu eh, door fiican ay ka qaadan kartaa marka eh, waxaana wasaaraddu eh, barnaamijkaas eh, la tagaan warbaahintu way qaybo badan tahay kuwa onlinea jiro kuwa baraha bulshada kuwa eh, raadiyaha haddeen aan ka wada hadleen oo kale telefishinka jiro iyo goobaha bulshada isugu imaan karaan iyo goob walbo loo mari karo inay u maraan si barnaamijkan iyadoo dhamaystiran bulshada loo gaarsiiyo sidaasaan eh, dhihi lahaa waana rabaa haddii intaas la sameeyo in dadkii iyagoo sii yaqaana adeegii uu gaaro Mhm. waayahay aada umahadsan tahay daahir waan kaaga mahadcelinaynaa sida aad barnaamijkan ula qayb qaadatay ra'yigaaga iyo fikirkaagana waad ku mahadsan tahay daahir ayuu kaasi ahaa degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose naga soo beegsaday Een, dhegeystayaal, taagnay barnaamijka ayagana door ayay kuleeyihiin way nagala qayb qaadan karaan way soo beegsan karaan lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si ay barnaamijka qayb uga noqdaan ra'yigooda iyo fikirkoodana waa noo muhiim galabta waxaan ka hadlaynaa saan hore idinkuu sheegay ee dowladda warbaahinta ay ku leedahay wacyigelinta siyaasadda adeeg daadejinta ee cabdulaahi xuseen maxamed oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland ayaa barnaamijka marti nooga iyo sidoo kale brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa si aad barnaamijka qayb uga noqoto waxaan ku noqonayaa martida cabdulaahi ayaan siinayaa Een, cabdulaahi sidee loo dhisi karaa iskaashi waara oo u dhexeeya warbaahinta iyo hay-adaha dowliga ah si loo horumariyo siyaasadda adeeg daadejinta
Een, horta run ahaantii waa muhiim inay wada shaqeeyaan warbaahinta iyo hay-adaha dowladda Een, oo wada shaqeyn ay yeeshaan aada u dhow warbaahintana fursad loo siiyo in ay la shaqeyso dowladda oo aan laga xirxirin oo warbaahintuna ay u shaqeyso si hufan oo ku dheehantahay mas-uuliyad oo iska ilaaliyaan wax kasta oo wax u dhimi kara dowladnimada iyo maka- wax kasta oo kutarakuteen ah ama wax kasta oon la hubin wayna bulshada u gudbinin waxaan een, aada loo tafatirin in dhow yeeshaan madaxda hay-adaha iyo Waa- een, waa- warbaahintu waa tahay wax kasta oo qabanayso een, hay-adaha kala duwan ee dowladdu Waaya.
ay u noqoto warbaahintu tuul ay u sii maraan bulshada Mhm.
Een, waa aragtay wax kasta oo la qabanayo waxa u horta lagu martiqaadayo loo yeeray dadka gudbinaya maanta waxay wasaaraddu qabato warbaahinta marka annaga ka wasaar ahaan marka hore horta xiriir dhow la leenahay warbaahinta noocyadeeda kala duwan sidoo kalena dhammaan hay-adaha dowladdu way la leeyihiin marka in taas kor loo qaado xiriir ka dhexeeya warbaahinta iyo dowladdu oo is-aaminaad ay timaado way noqon kartaa waxyaabaha een, kor loogu qaadka wada xaajoodka labada een, labada hay-adood Een, warbaahintu waa meesha een, dadka een, een, een, mas-uuliyiinta dowladdu lagala saatami karo oo la rabo in hay-adda dowladda ah ee shaqaynaysa shaqooyinka ay qabato inay yihiin shaqooyinkii lagu talagalay in ay meesha ka maran tahay musuq maasuq iyo corruption su-aalo la weydiiyo war barnaamijyo loo qabto dadkana loo soo bandhigo waxa ay hay-adaha dowladdu qabanayaan loo soo bandhigo bulshada la gaarsiiyo dowladduna ay noqoto meelaha ay fariimaha u adeegsadaan warbaahinta oo fariinta ay bulshada gaarsiina usii maraan warbaahinta marka in la dhiso wadaxaajoodka iyo wada shaqaynta ka dhexeeya labada dowladda iyo warbaahintu waxaan isleeyahay waa muhiim labada dhinba muhiim u ah dadkana sidoo kale muhiim u ah marka waxaan ku talinaya in la xoojiyo sida haddaba ay u xoogan tahay wada shaqaynta warbaahinta iyo dowladdu maadaama warbaahintu ay muhiim u tahay shaqada ay dowladda hayso shaqada ay dowladda hayso in bulshada ay ogaato cidda ogeysiin karta waa warbaahintii meesha loo sii mari karo wacyigelintii iyo barnaamijyada noocan kale waa warbaahintii marka waa in hay-adaha dowladdu ay priority ka dhigtaan ama ay muhiim u arkaan warbaahinta oo aysan u arkin wax caqabad ku ah shaqadooda warbaahintana sidoo kale ay iska ilaaliso wax kasta oo magaranaysaay wuxu dhimi karaa wadashaqaynta iyadii dowladda waxa bulshada la gaarsiinaya maadaama warka ay maanta sheegaan ay bulshada halmar gaarayso inuu noqdo xaqiiq ah oo la aamini karo marka waxaa imaanaysa is-aaminaad iyo wadashaqayn iyo waxaa imaanaysa shaqo wadaag waa muhiim wa waa tahay brofesorka ayaan siinayaa brofesore iyadoo weliba ay xisad mudan tahay in dhegeystayaasha iyana ay barnaamijka qayb nagala qaadan karaan oo si toos ay lambarka idaacadda usoo baysan karaan oo doorkooda iyo fikradahoodana ay ka dhiiban karaan laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar ayay barnaamijkan oola qayb qaadan karaan dhegeystayi aad u dambeeyey aad ayuu u bogaadiyey howlaha socda ee siyaasadda adeegdaadejinta iyo sidoo kale wacyigelinta ay wasaaradda waddo ee ku saabsan siyaasadda maamul daadejinta iyo sidoo kale adeeg daadejinta mar walbana dhegeystayaashu ay nagala qayb qaadan karaan barnaamijka ayagoo si toos ah leenka idaacadda laba toddobaatan iyo siddeed toban iyo afar afartan iyo afar usoo beegsanaya brofesor cabdirasaaq maxay yihiin siyaasadaha ugu waxtarka badan ee warbaahintu isticmaali karto si loo xoojiyo wacyigelinta siyaasadda adeeg daadejinta ee bulshooyinka waa bulshada si loogu gudbiyo dabcan
maxay tahay siyaasadda ugu fiican ee ay isticmaali karta warbaahintu si dadka kow warbaahintu macluumaadka ay dhiibayso ay u gudbinaysa bulshada inay ahaadaan kuwa tafatiran hufan xaqiiqada ku salaysan kana turjumaya baahiyaha dhabta ah ee bulshada afartaas dhinac ayaa laga cabiri karaa tayada akhbaarta iyo macluumaadka ay warbaahintu u gudbinaysa bulshada waxaa kaloo iyadana laga cabiri karaa in ayna noqonin akhbaartu kuwo keenaya khilaaf kicin karaa ama dhiirigelin kara inayna ahaanin inay mar kasta ahaadaan kuwo xagga nabadda iyo wax iskaa wax u qabso iyo wax wada qabsashada iyo ka qayb qaadashada danta guud ku salaysan marka rukniyadaas hadda aan soo sheegay ayaa aas lagu cabiri karaa warbaahinta akhbaaraadkaay u gudbiso bulshada tayadooda
waa tahay brofesorka aad iyu mahadsan yahay iyo cabdulaahi weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijkeenan gaarka ah kana mid ah barnaamijyadeenii taxanaha ah qeybtii labiy tobnaad ayaad maanta dhegeysanaysaan oo aan uga hadlayno mawduuca galabta aan ka hadlayna ayaa ah doorka warbaahinta ay ku leedahay wacyigelinta siyaasadda ee adeegdaadejinta laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay dhegeystayaasha barnaamijka noogala qayb qaadan karaan oo si toosa usoo beegsan karaan
مساكين ورونا ومحمد مساكين ورونا ومحمد هذا المحيب هذا ذي مركاعيا بالكعيا نبي لو معانو رسولكو معبود ديرتو ما يعصبو مع macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo markii uu yaraa miikii tegee maqan raacaye malaa iigi qaatee laman roge meel la geeyey markii uu yaraa miikii tegee maqan raacaye malaa iigi qaatee laman roge meel la geeyey
waayahay weli waxaad maqlaysaan barnaamijkan gaarka ah dhegeystayaasha ayaan siinaynaa assalaamu calaykum
wacalaykum asalaam walaal waa kusoo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto walaal magacu waa ibraahim maxamuud aadan oo ku magacdheer ibra fantastic
taje marka xaafadu xaafadaasi aan raacay waa xaafada olole waa garta marka walaal barnaamijkaa ka hadlaysaan runtii waa barnaamij oo muhiim u ah bulshada warbaahinta iyo bulshadana waa waa wax isku baahan waaya
marka een, marka waxaa loo baahan yahay walaal een, warbaahintana een, sida hadda idaacadaha oo kale een, waa warkooda maaragtay waa wax la aamini karo waaye waa tahay inta badan hadda socialka hadda inta badan een, mediaha Mhm.
socialka waxyaabo oo hadalla aan jirin laiskala soo daawaca marka dadka si kasta ay u arkaan een, socialka baraha bulshada een, iyo- wax aaminaya ma lahan laakiinse wararka idaacadaha waa waa garta iyo wararkan kale aad bay u kala fiican yihiin Mhm. doorka marka warbaahinta ay ku leedahay wacyigelinta siyaasadda adeeg daadejinta muxuu yahay kula Ah.
tahay
waa door muhiim ay ku leedahay Mhm, waayahay waa tahay ibraahim ibraahim aad ayuu mahadsan yahay na magaalada kismaayo ayuu naga soo beegsaday waa uu ku mahadsan yahay ka qaybgalka eh, barnaamijka iyo sidoo kale aragtidiisa ee ku aadan doorka warbaahinta ay ku leedahay wacyigelinta siyaasadda adeeg daadejinta Een, qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay Een, dhegeystayaasha ayaan fu- jaanisadooda ugu badan ayaan aansiinaynaa si ay barnaamijka qayb uga noqdaan oo ra'yigooda ay uga dhiibtaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad soo beegsan kartaa dhegeysta si aad barnaamijka qayb uga noqoto waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa qaybihii dhexe ayaan taaganahay
hargeysa suud house
martii ila tii o muxammado masaakiin ronow muxammado masaakiin ronow muxammado masaakiin ronow muxammado adal muxiibadaadii mirkaacaya mirkaacaya nabiyalow macaalow rasuulku macbuudirto magacsamo macallinkii adduunkee ilaa muslimka madax uga dhigo markii uu yaraa miikii tegee maqan raacaye malaa iigi qaatee laman roge meel la geeyey markii uu yaraa miikii tegee maqan raacaye malaa iigi qaatee laman roge meel la geeyey mirkiyo xumihi lagama hidhayo mirkiyo xumihi lagama
waayahay dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka ayaan isla eh, soo gaarnay Een, ah, haddii aan fiirino qodobadeena ugu dambeeya ee barnaamijka waxaan siinayaa eh, profesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka een, ah, adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaaga profesore maxay yihiin khataraha ka imaan kara haddii warbaahintu ay si aan sax ahayn u tabiso arrimaha ee siyaasadda adeeg daadejinta
Eh, warbaahintu Mm.
hadday si khaldan ama Wata.
marar habaabsan Mm.
ay u baahiso siyaasadda maamul doojinta waxaa khaldamaya eh, dhammaan higsigii iyo ujeedooyinkii laga lahaa siyaasadda maamul doojinta waxaa ka mid ah eh, marka la daadejinayo maamulka kow waxaa laga bilaabaa marka hore in siyaasadda la daadejiyo oo degmooyinkii iyo degsimooyinkii iyo tuulooyinkii lagu wacyigeliyo inay isu soo baxaan ayna leeyihiin xuquuqda ay wax ku doortaan Mm.
iyo kana lagu dooran karo ay
haddii marka ayna dhicin in si hufan oo tafatiran aan dadka loo wacyigelin waxaa imanayaaba marka koowaadba inaanan dadku uuna ku baraarugsananba xubnaha golaha deegaanka la dooran doono ay iyo duqa magaalada la dooran doono iyo waxay qaban doonaan Mhm.
Eh, sidoo kale marka la dadejinayo em, awoodda fulinta Mhm.
si adeegii asaasiga ahaa loo bixiyo waa tahay eh, haddaan bulshadii iyadana sidoo kale lagu wacyigelinin Mhm.
ama aynan haynin akhbaarta rasmiga ee ku saabsan Mhm.
adeega la bixinayo eh, iyaduna ka qayb qaadashada yaraanaysa waa tahay kalsoonida lagu qabo degmadii ama dowladdii baa yaraanaysa hufnaantii baa yaraanaysa marka warka rasmiga ah oo ah oo oo turxaan baxsan oo lasoo dhirandiriyey oo lasoo tafatiray in ay bulshadu hesho ee ku saabsan maamul dadejinta Mhm.
waaba tiirka koowaad baan dhihi karaa ama albaabka laga galaba in maamulka loo dadejiyo bulshada Mhm. waayahay Een, ah, cabdulaahi ayaan siinaya cabdulaahi maxaa la samayn karaa si warbaahinta u gaarto ee bulshooyinka nugul marka marka la fulinayo siyaasado cusub waa tahay Een, ah, maxaa la samayn karaa si u gaarto bulshooyinka ee nugul marka la fulinayo siyaasado cusub sida ee, siyaasadan adeeg daadejinta oo kale
Een, ah, waa maasantay cabdirasaaq een, saan hore u sheegay de horta waa muhiim mar walba ee warbaahintu waxay muhiim u tahay barnaamijkan siyaasada maamul daadejinta Een, cid bulshada qaybaheeda kala duwan kuwa nugul iyo kuwa aan nuguleen iyo cid walba oo kuwa baadiyaha fog jooga kuwa meel dhow jooga cidda mar walba barnaamijkan iyo siyaasadan gaarsiin karta si fudud u gaarsiin karta bulshada waa een, waa warbaahinta marka waxyaabaha wasaaraddu ay samayn karto si bulshadaasi meelaha fafog joogta ama bulshada nugul u gaadho barnaamijkan maamul daadejinta waxaa kow kaa kow inaan horta xoojino doorka warbaahinta inaan xoojino doorka warbaahinta in qalabkii iyo adeegii iyo tababaradii loo baahnaa si bulshadaasi u gaadho barnaamijkan siyaasadda maamul daadinta inaan wasaaraddu ay bixiso oo ay iska saarto xilkas marka een, in la xoojiyo warbaahintu si ay u gaadho bulshadaasi oo bulshada u baahan in la wacyigeliyo oo garanaysahay joogta meelaha khatarta ah joogta meelaha fogfog bulshada sidoo kale een, naafada ah bulshada een, aan soo adeega dowladnimo weli uusan gaarin in ay dadku si isku mid ah uu u gaadho siyaasaddan cidda ka qayb qaadan karta waa warbaahinta marka waxyaabaha la samayn karo si dadkaas u gaadho waxaa kow kaarta in warbaahinta la xoojiyo in doorkeeda la siiyo in een, si walba oo lagu gaarsiin karo bulshadaas la gaarsiiyo in daacadda la- la xoojiyo een, inay gaadho ateenadeeda macnaha inay gaadho meel fog meelahaas hore u gaari jirin inay gaadho oo lagu- wasaaraddu ay ka shaqayso in geed walba iyo tuulo walba iyo magaalo kasta laga dhege- laga dhegeysan karo warbaahinta iyo idaacadda si fudud uga dhegeysan karto uu qofku uu asagoo gurigiisa jooga oo baadiyaha jooga waxbaa raacaya uu u gaari karo muhiimadda ugu mas waa midaas dadka ay gaadho qof walba ku gaadho meeshiisa laga yaabo hadda meelo badan oo ka mid ah inaysan idaacaddu gaari karin marka in la gaarsiiyo meel kasta oo wasaaraddu ka shaqayso een, in bulshada laga wacyigeliyo sidoo kale in oo een, ay bal la socdaan wararka iyo idaacadaha iyo magarasa iyo barnaamijyada ka baxaya wasaaradda oo u sii maraysa idaacadda dadka uu wada gaaro qof walba uu ogaado in barnaamij noocaasa noocaasa uu ka socdo idaacadda xilligaa iyo xilligaa uu ka socdo si qof walba ugu xisaabtamo oo dadka si isku mid ah loo wada gaarsiiyo idaacaddana door muhiima la siiyo la xoojiyo sidoo kale la qabto barnaamijyada noocaan oo kale la badiyo oo dadka lagu wacyigelinayo in la badiyo oo barnaamijkuusan hal xaba noqonin oo barnaamijyo fara badan oo xilliyo kala duwan soo baxaya dadku ay kala dhegeysan karaan xiliyo xiliyo kala duwan dad aqoonle loo ballamiyo dood wadaag la qabto mas-uuliyiinta wasaaradaha la ballamiyo ee dowladaha hoose sidoo kale la ballamiyo saasoo kale dood wadaag la qabto waa lagu gaarsiin karaa oo lo- loo xoojin karaa in dadku wada gaaro barnaamijka isaga ah oo barnaamijyada noocaas dadku ay ay la socdaan oo xiiseeyaan oo dhegeystaan doodaha iyada ah aad iyo aad barnaamijyada noocaan la badiyo dadka loo badiyo marka taas taasaa lagu gaarsiin karaa waa tahay dadka nugul barnaamijka siyaasadda mudajinta Ay.
habeen galay meel gawaana haddaad geriya aad ku aagdo
waayahay dhegeystayaal intaa ayaan kusoo afbeeraynaa barnaamijkeeni gaarka ahaa kana mid ahaa barnaamijyadeeni taxanaha ahaa ee siyaasadda adeeg daadejinta qeybtii laba iyo tobnaad mowduuca maanta aan ka hadlaynay ayaa ahaa doorka warbaahinta ay ku leedahay wacyigelinta siyaasadda adeegdaadejinta barnaamijka waxaa marti noogu ahaa cabdulaahi xuseen maxamed oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland iyo sidoo kale brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo isagana ah khabiir sare oo dhanka adeegdaadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkiisa xiga nabadgelyo
istaagto erkuna godolkugu bilaa